Magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug ayaa laga bilaabay dhismaha waddo muhiim ah, taasi oo cabirkeedu gaarayo shan kiiloomitir. Dhismaha wadadan ayaa iska kaashanaya maamulka iyo bulshada ku nool degmada Cadaado. Gudoomiyaha Guddiga Horumarinta Salaad Ciro iyo Gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye ayaa ka warbixiyay muhiimada dhismaha wadadan.
waxaan rabnaa inaan u caddayno annagoo ah guddigii maantay oo aan taagannahay waddada dheer ee magaalada cadaada bartankeeda marta in aan bilownay waddadii shaqadeedii inaan hawsheedii inaan bilownay inaan ugu bishaarayno dadka ka soo jeeda degmada cadaada iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer galmudugba waxaan rabnaa markaa qof kasta oo ka soo jeeda degmada cadaado meel kastoo uu joogo oo ugu horreeyaan dadka ku nool deegaankan inay ka qayb qaataan dibudhiska waddadaas inay ka qayb qaataan iyo dayactirkeeda si gooniya waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo injineer geeda qorow oo qalabkan mataqaan intiisa badan inuu yimaado mas-uul nooga ahaa dhowr habeen oo suxuteen oo u soo jeeday sida hawshaan u qabsoomi lahayn saakay aad iyo aad ayay farxad noogu tahay inaan halkan ka dhagax dhigno shan kilomitir oo ah laamiga weyn ee dhex mara degmada cadaado waxaan rajaynaynaa maanta waxaan joognaa dhagax dhig inaan maran dheerayn haddii alla idmo xarig jarkiisa joogi doonna haddii alla idmo oo dhammaantiin iyo inta naga maqanba ay nagala soo qaybgeli doonaan guddiga waxaan leeyahay isku duubnaada isku caloolfiyoobaada isla shaqeeya dhismaha wadadan oo dhismaheeda iska kaashanayaan maamulka iyo bulshada ku nool degmada cadaado ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta isku socodka bulshada iyo gaadiidka degmadaasi